habeenkii xalay waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka da-ay rabab xoogan kuwaasoo geystay khasaare nafeed iyo burbur hantiyeed muuqaalo kala duwan oo laga soo dubay waddooyinka magaalada caasimadda ayaa muujinaya in ay biyaha rababka buuxi dhaafiyeen waddooyinka ugu muhiimsan ee magaalada oo ay ka mid yihiin waddooyinka loogu isticmaal badan yahay waddooyinka qaar ayaa waxaa durbadii xiray biyaha roobka taasoo caqabad ku noqotay dadka degan degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir maadaama xilliga roobka u bilowday ay ahayd goor habeen ah wararka ayaa waxa ay sheegayaan in robabkan ay geysteen khasaaro naf iyo maalba leh degmada xamarjab waxaa ku dhintay gabar iyo ayadeed kadib markii uu kusoo dumay gurigooda qaar ka mid ah helada dadka ku dhintay degmada xamarjab ayaa warbaahinta ugu warramay sida ay wax u dhaceen meeshaan waxaa ka dhacay xalay qadar ale roobaa da-ay roobkii markuu da-ay gurigan hooseeyey aa gurigan ku koreeyey oo bulkeetiga iyo dhagaxa ku dhisan marka dhagaxii iyo bulkeetiga yaa soo go-ay gurigan kaloo kusoo duldumay wallaahi maamo iyo gabadha ayay u tahay sidoo kale waxaa degmada wadajir ku dhintay askari ka tirsan dowladu fadlaak iyo xoole aad u badan mid ka mid a dadka ku dhaqan degmada ayaa ka warramay khasaaraha nafeed iyo mid hantiyaed ee ka dhashay roobka xalay ka da-ay halkaas waxaan ku suganahay degmada wadajir gaar ahaan aaga garaashka muusasuudi iyo school c d meel biyo galeena u dhexaysa kumanaan shacab ah ayaa halkan ku sugan askari ka tirsan sida sidaan u malaynayno askari dowladeed uu yahay nin qori wata sidoo kale macamuus ayaa halkan horteena ku jira sidoo kale xoolon ayaa halkan ku dhintay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxay eedeemo culus u jeediyeen dowladda federaalka iyagoona ku eedeeyey inay ka qaado canshuur joogto ah saasoo ay tahay aysan waxba uga qaban meelaha uu sidoo kale roobka saameeyey waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaasoo ay biyihii buuxi dhaafiyeen goobaha muhiimka ee garoonka sida qeybaha baaritaanada xarumaha shirkadaha qaybta sugitaanka dadweynaha ee diyaaradaha iyo xafiisyo kale oo ku yaala garoonka garoonka muqdisho oo ay maamusho shirkad lagaliha turkiya ayaa muuqanaysa inaysan waxba ka qaban arrintan iyadoo taas beddelkeeda dhaqaale xaddhaaf ah ka samayso garoonka sidoo kalena uu turkiga la wareegay ilihii dhaqaale ee dalka